ذكروا الأجيال أن أمة ما رآها الكون يوما تزدرى ذكروا الأجيال أنا أمة ما رآها الكون يوما تزدرى ذكروا الأجيال أن أمة ما رآها الكون يوما تزدرى صافحت بدر السما ثم انثنت صافحت بدر السما ثم انثنت تورث الإنسان ذاك الكوثرا تورث الإنسان ذاك الكوثر xalaqadii lixaad ee warbixinadeen aan ugu magac darnay sooyaalka colaadda itoobiya iyo soomaaliya waxaa inoo joogtay burburkii itixaad taa waxay keentay in dalka uu galo xaalad fawdo iyo kala dambayn la'aan ah dagaaladii ehliga ayaa sii karar qaatay jidgooyooyinka ayaa batay safarkana waa uu go'ay hay-adaha dadka gaalaysiiyana oodda ayay soo jabsadeen mooryaantii xabishikaalkaalka ahaana duqyaankooda ayay la soo bambaxeen iyagoo si gaar ah u beegsanayay dacwada islaamka iyo ducaadda muslimiinta culimmadii iyo aqoon-yahankii ka soo horjeeday inxiraafkii ay ku dhacday jamaacadda itixaad ayaa go'aan ku gaaray in la raadiyo waddo lagu badbaadinayo ummadda iyadoo laga fogaanayo tajrubadii ururkaasi u horseeday burburka sannadkii labadii kun iyo labadii waxaa magaalada hargeysa shir isugu yimid qaar ka mid ah raggaasi oo ka kala yimid gobollada dalka iyo mujaahidiin ka timid afghanistan waxaana la isla qaatay in ummadda cadowgeeda aan lagu fiirsan laguna dhawaaqo dhaqdhaqaaq cusub oo jihaadi ah kaas oo noqday xarakada shabaabulmujaahidiin sida uu sharaxayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan كان من بين الأسباب الرئيسية التي كونت وأنشأت فكرة تأسيس asbaabihii keenay in la asaaso xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaa ka mid ahaa laba asbaabood oo kale ahaa in ay meesha ka baxday xarakada al-itixaad kadib burburkeedii iyo itoobiya oo faragelin xoogan iyo halis ku haysay soomaaliya iyadoo garab ka helaysa maraykanka توغل وتهديد إثيوبيا النصرانية داخل البلاد بدعم من الأمريكان tallaabooyinkii ugu horreeyey ee xarakada shabaabulmujaahidiin ay qaadday waxay ahayd inay hergeliso xarumo tababar oo qarsoodi ah dadkana lagu booriyo jihaadka waddada allaah iyo ruuxda wax iskacaabinta saraayaad ayaa loo diray soomaali galbeed iyo in la aas-aaso maxkamado dadka ku kala saara sharciga alle sannadkii labadii kun iyo saddexdii abuusubayr ayaa tegey magaalada muqdisho halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen macalin aadam xaashi cirow iyo alqaa'id cumar dheere abujabal raximahumullah xilligaasi waxaa caasimadda si dardar ah uga socday dilalka abaabulan ee lagu beegsanayo culimmada ganacsatada iyo dadka waxgalka ah ee soomaaliyeed oo dilkooda ay iska kaashanayeen sirdoonka maraykanka ee c i a iyo midka dowladda xabashida itoobiya sheekh abuusubayr ayaa ka warramaya sida uu xilligaasi ahaa wadciga caasimadda iyo halka ay shaqada ka bilaabeen iyadoo xamar markaa ay innaga xaaladaha moogta adag oo jihaadku ku taracaruca xamar waa daahiradeed ogeedeen oo afduubka dadka dadka la xidho oo lacag soomaalida lagu bedesho daahirad bay had ka jirta oo adag dadka markaa dhib culusay ku haysa markii intaas ay dhacday waxaa la yidhi laba shay aan tarkaysin bes wax kale inaan isku daalin hal shay waa jaanibka fikriga alwalaa walbaraa alxaakimiya aljihaad saddexdaa shay kutubtiisa muxaadaraad dowraad sharci iyo nadawaad si uu noqdo bacdi fikri ah oo dadkan wixii ay ka duugoobay intaa aan ku toontoonsanno arrinta labaadna waxay ahayd icdaadka caskariga wixii intaa ka dambeeyey waxaa bilowday in la furo xidhooyin tababar oo qarsoodi ah oo laga hirgeliyey gobollada waqooyi bari iyo sidoo kale magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo sidoo kale in la faafiyo dacwada fikriga ah sidoo kale waxaa dhidabada loo taagay maxkamado dadka ku kala saara ku dhaqanka shareecada islaamka kuwaas oo laga hirgeliyey shiir kole ifka xalane iyo meelo kale arrintan ayaa barbilow u noqotay dhismihii midoogii maxaakiimta islaamka sida uu sheegayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ويظن الكثيرون أن تأسيس المحاكم وظهورها كان من قبيل المصادفة والمفاجأة ولكن الحقيقة عكس ذلك dad badan waxay moodaan in aasaasidii iyo soo ifbixii maxkamadaha islaamiga ay ahayd arrin ku timid si kadis ah laakiin xaqiiqdu sidaas way ka duwan tahay waxayna tahay in maxkamadaha allah fadligiis hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin ay ahaayeen dadkii dhidabada u aasay laakiin waxaa nasiib xumo ah in dad khawana ah ay ka faa'iidaysteen taariikhda maxkamadaha kuwaas oo ka soo muuqday warbaahinta iyaga oo ka been sheegaya xaqiiqda aasaasidda maxkamadaha islaamiga islaamiga ah iyo yoolkii laga lahaa iyaga oo dana gaar ah oo liita ka leh maxkamaddii ugu horreysay ee la dhisay waxaa aasaasay labada walaal ee kale ah cumar dheere iyo aadam xaashi cayrow allah ka wada aqbalo shahaadadooda waxaa soo labeeyey maxkamaddii ifka xalane iyo maxkamaddii warshadda caanaha dhammaan saddexdaas maxkamadood waxaa hoggaan iyo ciidanba u ahaa xarakatu shabaab almujaahidiin ومعظم القيادات والجنود لهذه المحاكم الثلاثة كانوا من حركة الشباب المجاهدين nidaamkii maxkamadaha islaamiga ayaa caasimadda ku soo dabaalay amni iyo kala dambayn muddo lix bilood ah waxayna taasi aad u dhibtay wakiilada xabashida ee xamar shir jaraa'id oo ay siddeed iyo tobankii bishii februari ee sannadkii labadii kun iyo lixdii ay ku qabteen degmada daynile ayay sagaal ka mid ah mujrimiintii xabashi kalkaalka waxay kaga dhawaaqeen isbahaysigii ay ugu magac dareen la dagaalanka argagixisada inay iscaddeeyaana la rabaa hoo yidhaha argagixisa annagaana la yidhaha osama bin aadanba waa iscaddeeyey iyo al-sawaahiri inay iscaddeeyaana la rabaa isla maalinka dagaal xooggan ayaa qarxay kaasoo allah mahaddii maalmo kadib lagu jebiyey isbahaysiga sharta ee ay gadaal ka soo riixayeen maraykanka iyo itoobiya maamulkii maxaakiimtu wuxuu ku baahay inta badan gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya magaalada baydhabana waxaa lagu hareereeyey dowladdii ridada oo markaasi u taagnayd fuliinta danaha xabashida iyo maraykanku ka leeyihiin soomaaliya difaacyadii hore ee maxaakiimtu waxay ahaayeen daynuuna iyo iidaale oo ah laba deegaan oo hoos yimaada magaaladaasi etoobiyaanku markay yaqiinsadeen inay halis ku jiraan kuwii ugu dambeeyey ee dhaqangelin lahaa danahooda soomaaliya ayay iyaga si toosa dagaalka u soo galeen saldhigyo waaweynna waxay ka samaysteen magaalada baydhabo waxaana qarxay dagaalkii maxaakiimta iyo xabashida kuwii ugu waaweynaa dagaaladaasi waxay ka dhaceen iidaale daynuuna iyo bandiradley halkaas oo ay ka dhaceen dagaallo lafajibis ah oo xabashida lagu kala gaabiyey sida uu noogu warramay sheekh maxamed axmed balli oo xilligaasi ku sugnaa bandiradley laba kun iyo lixdii bishii labyo tobnaad anuu raggii macnaha markaa bandiiradii ka dagaalamayaan ka mid ahaa oo ay markaas xagga gaalka ay nooga yimaadeen rag kale waa kuwa ka dagaalamayeen meesha la yidhahdo raamacadey rag kale waa kuwa ka dagaalamayay iidaale macnaha meesha la yidhahdo mooda moode sidaasaa dagaalku isugu xiraa haddii ma garanaysa ay soo galeen dad baa ilaahay dhuuntooda dhigay ilaahay subxaanahu watacaala baa jebiyey haddana rag baa halkaa dhuunta ah habeen iyo maalin ay haraysaarsan waayeen oo ay hooyo intaa kadib maxkamaduhu dib ugurasho ayay bilaabeen waxayna ku urureen magaalada muqdisho balse xabashidu halkaa ugama harin oo siddeed iyo labaatankii bishii disembar ee sannadkii labadii kun iyo lixdii waxay iyagoo aan la kulmin dagaal sidaa u buuran galeen magaalada muqdisho mid ka mid ah dagaaladii ugu dambeeyey ee dhex maray maxaakiimtii iyo etoobiyaanka wuxuu maalin xada koob iyo soddonkii bishii disembar ee sannadkii labadii kun iyo lixdii ka dhacay magaalada jilib halkaasi oo khasaare ba'an lagu gaarsiiyey xabashida wixii intaa ka dambeeyey ciidamadii etoobiyaanka ayaa inta badan la wareegay gacankuhaynta gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddaba muxuu yahay damac fog ay xabashidu ka leeyihiin soomaaliya iyo waxay mar waliba ugu soo duulayaan waddankan waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay guddoomiyaha golaha nuqabada soomaaliyeed sheekh ibraahim sheekh cali shaacirul islaam etoobiya waxay rabtaa in soomaaliya dhulballaarsi ay ku samayso ay qabsato bad iyo beriba ummadda ku noolna sida soomaali galbeed ay u gumaysato ayay rabtaa waxay kaloo rabtaa dhaqaale ahaan dhaqaalaheeda ku kubco oo dhaqaale ka samayso soomaaliya dekedaha garoommada webiyada ee ganacsiga nooc walba leh intay la wareegto in dhaqaale ka samayso iyo kalluunka badda iyo khayraadka oo dhan intay la wareegto ama shidaal ka soo saarto ama saliid ka soo saarto oo dhaqaale ka hesho ayay rabtaa saddex istiraatiijiyad ahaan waxay rabtaa etoobiya in ay qabsato baddaas dhirirka badan ee saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex lagu sheegay oo laba jibaaran muqdisho ayaa u gacan gashay xabashida dabyaaqadii sannadkii labadii kun iyo lixdii waxayna dadka soomaaliyeed yar iyo weyn culimmo iyo caamo aqoon-yahan iyo ganacsato u istaageen dagaal jihaad ah oo waddanka looga xuraynayo xabashida waxaana dhacay dagaal iska caabin ah midkii ugu ballaarnaa ee uu martigeliyo dalkan tan iyo xilligii gumaystaha xalaqada xigta ee taxnahan oo ah tan ugu dambaysa waxaan ku soo gudbin doonnaa iska cabbintii ay la kulmeen xabashida iyo sida looga saaray caasimadda iyagoo jiidaya raadadka guuldarrada iyo sida ay mujaahidiintu u hor istaageen ilaa maantana u hortaagan yihiin damacyadii xigay ee xabashidu ku soo weerartay waddankan
ذكروا الأجيال أنا أمة روعت كسرى أذلت قيصرا كم كساها العز من أثوابه كم كساها العز من أثوابه وهي فوق السحب تسمو للذرى وهي فوق السحب تسمو للذرى